assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu fiidnimo wanaagsan ama subax wanaagsan ama xili kasta oo codkaygani kusoo gaadhayo oo wanaagsan kusoo dhowaada xilqadda sideedii tobnaad ee taxanihayna kabasho xilqadan waxaan kaga hadlayaa waxaan u bixiyey ogaal neefsasho oo af ingiriiska lagu yidhaaho mindful breathing ogaal iyo neefsasho neefsashadu waa neefsashada aynu neefsanayno hadda waan idila hadlayaa haddana waan neefsanaya oo haddaanan neefsan karaynin oo oksijiinta iyo carbon dioxidku aanay midna dabadda usoo baxayn midna gudaha samabadayda ayna galaynin maa sii noolaadeen oo codkaygu dhegihiina ma soo gaadhin haddana la qabsiga aynu la qabsannay iyo sida otomaatiga ee camaliyadaasi ay u dhacdo ayaa waxay ka dhigtay in ogaalkeennu uu in badan ka fog yahay neefsashadeenna ilaa aynu u qastino oo si ogaal leh aynu ugu soo jeesanno inaynu la soconno hawada gudaheenna gelaysa ee marna kasoo baxaysa sababta aan xilqadan u duubayo ayaa waxay tahay su-aalaha ugu badan ee isoo gaadha ama cabashooyinka ugu badan ee isoo gaadha ayaa waxay yihiin mar kasta maskaxdayda waxaa kusoo dhacaya fariimo taban ama afkaaro taban oo negatifa mar badan waxaan ka fikarayaa waxyaaba aanan jeclaysanayn inta badan waxaan dareemayaa nasiino la-aan waxaan dareemayaa si kastoon u seexdo iyo si kastoon siraha u naso inaanan nasanayn marar badan waxaan arkaya maskaxdaydu inay culus tahay marar badan nafteedaan u baqayaa dad fara badan oo ka cabanaya intrusive thoughts baa layidhaahaa afkaaraha taban ee markasta maskaxdaada kusoo qulqulaya lidaraja marka dambe qofku naftiisa uu ka shakiyo sirotoro waa maxay madax miyuu ku qarxi doonaa culayskani muxuu yahay maxaa qoorta kaa saaran maxaa tony four seven waxyaaba aanad jeclaysan inaad uga fikaraysa ay waxyaaba lamid ah haddaba waayadan u dambeysay sanawaadkan ugu dambeysay waxyaabaha ugu badan ee cilmi baadhisyada lagu sameeyey ayay ka mid tahay maskaxdan bani aadamka ah ee mashquulkeedu uu batay ee boqol iyo kontonka daaqadood ee kala duwani ay ku furan yihiin tusaale haddaad u fiirsato meel fog ba inakoon aadin inakoo ayn aadin waxaad arkaysaa maanta mar keliyaad social mediaha soo gelisaa waxaa kuu furan facebook waxaa kuu furan instagram waxaa kuu furan twitter waxaa kuu furan youtube waxaa kuu furan tiktok waxaa kuu furan allahuma salli calaa maxamed t v baad hadda doonaysa daawanaysaa second ishaadaasi intaanay soo noqonin ayaad ku dhufanaysaa facebooka siyaasi hebel baa hadlay instagramka tegaysaa hebel iyo hablaayaa sawir soo dhigay youtubekaad tegaysaa hablaayaa hebel haysata tiktok baad tegaysaa oday kale ayaa waxaweyaan gacmaha intuu dhuka dhigay lugaha kor u taagay allahumasala twitter baad tegaysaa qisaad ka akhriyeysaa yacni maskaxdaadii ma helayso second ay ku process garayso hal macluumad mar keliya ayaa waxaad yacni albaabka ka furaysaa boqol kun oo xogood oo kala duwan midi siyaasad tahay midi dagaal tahay midi musiibo meel ka dhacday tahay midi dagaal meel haysta tahay midi islaan oyeyso tahay midi oday la dilay tahay mid qof kale la kubsaday yahay mid waxaasoo dhani waxay la falgelayaan dareemahaagii dabadeetana waxaa ku dhacaysa maskaxdaadii waxa layidhaaho information overload waxaa ka badanaysa allahuma salli calaa maxamed xogtii baa ka badanaysa ma process garaynayso dabadeetna dareen bay abuureysaa dareenkaasi wuxuu khalkhal gelinayaa qaabkee maskaxdaadu u shaqeynaysay umacahaada maskaxdii markaad culays ka dareentid ee aad aragtid inayd qaadi la-dahay ee boqol iyo konton dareemood ay kugu soo xaadireen waxay saameyn ba aan ku yeelanaysaa maalintaadii oo dhan waxay ku yeelanaysaa waxqabadkaagii waxay ku yeelanaysaa nasiinadaadii waxay ku yeelanaysaa hurdadaadii waxa laga yaaba markaad indhahaas ku qabato ood istiraaho seexa inaad ku riyootid siyaasi hebel oo hadlay islaantii tictoka ka boodboodeysay odaydii twitterka wax kusoo qoray hadeertoole buleerkii jikada ka sanqaray inankii raaye ooyey ridii halkaa ka ciday albaabkii la furay gaarigii halkaa maray haddaad sagaal iyo toban saacadood huruday indhaha markaas usoo kala qaado waxaad dareemaysaa kaanama inaanad daqiiqad seexan sababta maskaxdii baa xogtii overloadka ee ku dhacday maanta ku dhacay ayay isku dayeysaa inay fooldaro ku kala gurto oo balay kala habayso wixii iyo boqol iyo kontonkii albaabeed maanta ku furtay dabadeetana halkay seexan lahayd ee geli lahayd deep sleep ama hurdo xeel dheeraad heli lahayd oo jirhkaagii iyo nerve systemkaagii uu nasan lahaa ayay shaqo galaysaa deetana hurdadaadiiba khalkhal galaysa hurdadaadii markay khalkhal gasho next daygii waxaad dareemsa kaanama inaad xalay oo dhan soo jeeday maadaamaad xalay oo dhan sidii aad soo jeeday oo kale aad dareensan tahay waxqabadkaagiibay saameyn ku yeelanaysaa haddana maskaxdaadiibaad canaananaysaa howlihii maalintaa ku yaalay maadaamay maskaxdaadii mashquulsan tahay ma qaban karaysid oo waxa kaa tegaya diiradiibaa kaa tegaysa fowkaskiibaa kaa tegaya cilaaqaadkaagiibay saameynaysaa dadkii waxaa laga yaaba inaad isku qaylisaan inaad isku dhacdaan ubad haddaad haysata inaad kala xaraastid oday haddaad tahay islaanta inaad isqabsataan islaan haddaad tahay odayga inaad isqabsataan waxaweyaan waxaad noqonaysaa qof maskaxdiisii ay dagaal kula jirto halkay u adeegi lahayd taasaa markaa waxay keenaysaa inay abuurto ama ay falkiso allahuma salli calaa maxamed dareemo toban in waxaa laga yaabaa maadaama maskaxdaada ay saa mashquulsantahay adigoo dhan aad daalan tahay maalintaa waxaad qaban lahaydna inay isdul fuulaan oo deetana iska dul tagaan taraakumaadkaasi iska dultukaasi inay adigii ku mashquuliyaan oo haddana shaqadii maanta ay beri gaadho tii berina ay saa dambe gaadho tii saa dambe ay saa kun gaadho ilaa hadhowtoole aad shaki geliso waxqabadkaagii aad shaki geliso kartidaadii aad shaki geliso halkaa layga hayaa maxaa igu soo degay ma rooxaan baa igu soo degtay ma jimbaay gale meel baa layga taabtay garamaayo waxay ka qaldan dhadhadhaa dadkii o dhan yacnii bokos maskaxdaadii baa mashquula mashquulkaas markaa waxaa keenaya waa information overloadka aynu sheegnay ama xogtaa iska dul tagtay tagtay tagtay ee maskaxdii ayna process garaynin haddaba siaan soo sheegnay waxyaabaha ugu badan ee lagu mashquulay waayadan dambe waxaa ka mid ah sidaa maskaxda qofka bani aadamka ee casrigan nooli ay u nasan kartaa sidee u noqon kartaa maskax waxqabad leh wax soo saar leh maca haada ay nasashadeedu badan tahay waxyaabaha iminka culimada kasmanafeedka ama psychologiga dhigata ay aadka ugu focus gareeyaan researchada laga sameeyey bay kamid tahay mindfulnessku ama ogaal in la ogaal noolaado inaad u qasdidid maanta inaad nasatid inaad maskaxdaada soo jeedisid inaad laxdada hadda iyo sakankan iyo ilbiriqsiga inaad joogtid aad ku noolaatid oonad ka laalaadin maxaa tegay shalay maxaa dhacay tictok maxaa ka socday facebook maxaa layidhi maxaa la qoray dhadhadha ee aad taxa aada noqoto qof thoughtskiisa ama afkaartiisa la socdo isagu xakameynay oo iyagu ayna xadhiga afkaartiisa uuna xakamaynayn ama jiidanayn ama uuna ceejinaynin marka mindfulnessku waa waxyaabaha ugu faraha badan ee maanta gaal iyo muslim iyo mulxid cid kasta cadaan iyo madow laysku dayo in la barto in la dhaqangeliyo in ruuxu noloshiisa ku dabaqo marka waxaan isweydiineynaa oo focuskeennu ama diiraddeenu ay maanta saaran tahay ogaal neefsashadu maxay tahay sideen uga faa'iideysan karaa sax maskaxdeeda ugu dejin karaa sida ka muuqata labadan erey ogaal iyo neefsasho neeftan automatica u dhacaysa si aan uga soo xuubsiibto ka fikirka wixii facebook ka dhacay iyo youtube ciddii ka oroday iyo tictok ciddii ka ka calaacashay iyo shalay wixii dhacay iyo saa dambe waxaa dhici doonaa waa inaan lahaado ahaanshiyo ama kusugnaanshiyo aan ku suganayo lahdada iyo sakanka iyo albadhaqsiga hadda hadda ka-anama ina doonaysa maskaxdaadii in aad ka biisid isku qasnaantan faraha badan isku qasan tahay information overloadkan ku dhacay inaad ka biisid oo ay sugnaanshiyo hesho inay ku noolaato laxdadan wax tegayna ayna dhibin wax soo socdaana aanay murugo gelin taasma waxay ka dhigan tahay in afkaartii tabnayd ay joogsanayaan maya afkaartii mar walba way kugu soo dhacaysaa laakiin hadda waad og tahay resistant iyo difaac la geli maysid lama gelaysid iska hor imaad lama gelaysid waad observe garaynaysaa ama ishaad kala soconaysaa way ku dhaafayaan markaa way ku dhaafayaan fikradda sideedaba waxaa macno iyo miisaam iyo maqaam u yeela waa la falgalka aada la falgashid millions and millions of thoughts oo afkaara maalintii kugu soo dhacaysa gaadhibaad haddaad doonto korsan tahay daaqad baad fadhidaa halkaasoo kale ayaad waxaad ka aragtaa nin maray gabadh martay ri oroday daaqad furan maskaxdaad waxay ku odhaysaa oo haddaad gabadha halkaa mare safoo dadda ka jiidi lahayd dadninka halkaa maree bidaarta ka taaban lahayd haddaad ridaa dhegta ku dhegi lahayd haddaad daaqadaas furan aad eegi lahayd taloyaa ku jiraa hadday saa noqon lahayd waxaasoo dhan waad og tahay inayna wax kuu adeegaya ahayn ama wax macquulo ahayn marka waad iska dannishaysaa waad isdhaafinaysaa ka war haddaad fikrad kasta la falgasho watar ay jooji jooji baska ay jooji aad ka degtid daba waradi nigaalkaa marayaad bidaarta ka taabatid dee wuu ku feedhaya hadaad daba waradi gabadha foodada ka jee warmay waalay baa lagu leehi dharbaaxay kugu dhufanaysaa hadaad ridii dhegtay ku dhegtay way ku yacni maaha khasab fikrad kasta oo kugu soo dhacda inaad la falgashid sidaase laeg marar badan fikradaha micnaha sameynadaad u ignoor garaysid ayaa fikrad kasta oo negatifa ama taban oon ku adeegaynin aad u ignoor garayn kartaa ama aad isu diidsiin kartaa adoon siraac la gelin idinkoo yoyotamin idinkoon isku buuqin adoon maalintaadii o dhan ku mashquulin ka warhaynta fikrad kasta ogaal baad samaysay waad arkaysaa way ku dhaafaysaa fikraddii waxay macno yeelataa marka aad macno u samaysid kaad macno u samaysid ma aha qofka mu'minka aad is leedahay waa sheekh abel ama waa sheekh ablaayo ama wau soo daahir ama waa weli inaanay fikrada xunxuni kusoo dhicin bale nebigu caleyhi afdal salaatu waatamu tasliim wuxuu inoo sheegay markay saxaabada uga uga cawdeen inay afkaar tabanoo ku saabsan iimaankoodaiyo towxiidkooda ay maskaxda kusoo dhacdo in ay tahay calaamat iimaan ma waxaasaa idinku soo dhaca haa shaydaan baa idinkusoo tuuriya iska ignoor gareeya maaragta marbada maskaxdaada wuxuu kuu keenayaa shaydaanku haa okay saan isaanhay iyo cirkan dhulkan deetana dadkan deetana noloshan deetana abuurkan ilaahay taloo siduu eegay talo xagu joogo markaas saas dhadhadha marar badan aafaaqaanad gaari karayn ayay isku daysaa maskaxdaadu inay gaadho imaajin haddaad lasii falgashid lasii falgashid lasii falgashid iimaankaagana waxbaad yeelaysaa adigana waad isdaalinaysaa waa infinity iyo waxweyaan jawaabo aanad helaynin marka ogaalka ah in afkaartani mar walba ay imanayso laakiin cidda macnaha u yeelaysaa ay tahay lafalgalkaaga ama lafalgal la-aantaadu waxay kaa caawinaysaa inay kaa rido culays fara badanoo markii hore ay kuga haysay markii hore ay kuga haysay ogaal neefsashadu markaa waa inaad ogaalkaagii u soo jeedisid hawadan oksijiintan galaysa laabtaada ee sanka aad ka qaadanaysid aad ka warhaysid ee deetana afkaad kasoo deynaysid waad ka warhaysaa yacni niyad inama alacmaalu biniyad haddaad maqasho niyadaadii baad waxaad go-aan ku qaadatay aniga oo xamdo xuseena halkaasaan fadhiisanayaa waan nasanayaa nasashadaydu waxay qaadanaysaa qaab ah inaan si ogaal leh u neefsado waxaan go-aan ku qaatay inaan si ogaal leh ula socdo neefta sankayga galaysa ee waxaweyaan sii maraysa ee samabadayda tegaysa ee dhiiggaa waxaweyaan u qaybinaya oksijiinta jirkayga raacaysa tadabur baan ku darayaa weynida ilaahay subxaana watacaala baan ka fikirayaa markastoo attentionkaygu uu soo jeedo neeftaydaa sankayga gashay oon si xeel dheer u neefsado waa markasta oo focuskaygii ama diiradaydii saarnayd wixii kale aan ka fikirayay ee negatifeka ahaa aan ka soo jeesto laba shay maa jacala allaahu lirajulin laba qalbi kuguma jiraan hal mid baa kugu jira laba maskaxood kuguma jirta hal mid baa kugu jirtaa dareemadaadu ma qaybsami karaan anoo imika halkan jooga meel kale ma tegi karo infisaam haddaanu jirin oanu qofku yani xanuuno kale ayna haynin marka maadaama diiradaydii soo jeediya hadda oo daqiiqadan iyo sakankan iyo laxdadan aanu soo jeediyey oo neefsashadaydii aan la socdo waxaan ka soo jeestay ka fikirka waxyaabihii kale oo dhan inaan mustaqbalkii aan ku hanjabo aan ka fikiro aan ka murugoodo aan isku mashquuliyo inaan tagtadii kasii laadlaado iyo daraad wixii dhacay ee bilihii lasoo dhaafay ma jirto ruux bani aadama oo saddex waqti wada joogi karta mustaqbalka tagtadii iyo taaganta mar kaliya ma wada joogi kartid so si ogaal leh ayaad waxaad u dooranaysaa inaad hadda joogtid right now hadda codkaygu soo gaadhay inaad joogtid si ogaal leh inaad u neebsatid sanka inaad ka qaadatid neef xeel dheer markaad buuxsatid waa in aad dareenta hawadii galaysay dulka sankaaga maskaxdaadii waa inay markaa visualization ay gashaa sawirasho ay gashaa hawadii oo sankaaga gashay oo sii maraysa waxa weeyaan xididadaadii oo sii maraysa waxa weeyaan allahuma salli calaa maxamed sanbabkaagii tegaysa waa inaad dareentaa calooshaadii inay soo qaadmayso kaanamaa buufinka imka dad buufinay sidoo kale waad afuufta markastood afuufto waa markasta uu kala baxo sidaasay laeg hawadii markasta oo ay sankaaga gasho calooshaadii iyo laabtaadii korbay imanayaan muvementkaasaad la soconaysaa dhaqaaqaasaad la soconaysaa ogaalkaaga halkanuu joogaa ma maqna uu kula joogaa abaar baad haynaysaa afkaad kasoo daynaysaa markaa maalmaha hore o dhan way kuga adkaanaysaa adoo isla neefso dhexda marayaad ka fekeraysaa tictokii maxaa ka dhacay alla soo dhaqo haddabaan si fiican u neefsado telefoonkai hadeen miyaad celisay toloshaahii dabka miyaad ka qaad inaan kaa raqayna muxuu raqayn markasta maskaxdaadi waxbay kaaga sheekeynaysaa because maad baranin camaliyada neefsashada inaad marnaba ogaalkaaga kusoo jeediso waa wax automatic u dhici jiray marka ogaal neefsashadani waxay ka dhigan tahay inaad ogaalkaaga usoo jeedisid waxa gudahaaga ka dhacaya markii la baadhay ama cilmi baadhisa lagu sameeyey researchadu waxay soo saareen in ay yarayso negativitiga negativitiga ama tabnaanshiyaha inay yarayso stress levelska dadka loo diray inay sameeyaan mindful breathing ayaa la qiyaasay waxaa la arkay dadka ogaal neefsashadaa sameeyey in levelkii ama heerkii stresska iyo werwarka iyo walbahaarkoodu uu hoos u dhacay waa kow depressionkoodu sidaasi leeg inuu hoos u dhacay waa laba maqnaanshiyahay maqan yihiin marar badan ay baahsayin inuu hoos u dhacay because waa dad soo jeeda oo laxdada iyo hadda iyo sakankan jooga concentrationkooda iyo inay hal shay ku diiradda saaraanna waa dad soo jeeda bilcaks dadka si joogta u sameeya waxaa ay ogaadeen researchadaasi in diiradoodaas habaysantay ama hagaagtay aawadood in waxqabadkoodii ama productivitygoodii uu labanlaabmay uu laban laabmay waxaa kaloo la ogaaday in rajadoodii ay wanaagsanaatay oo dad optimistica ay noqdeen waxaa la qiyaasay deecaamadii farxadda jirkooda inay kor u kaceen ayaa la ogaaday because waa dad jooga markastood ka maran tahay inaad ka murugoonayso wax tegay ama ka walwalayso waxaan dhicin waa markastood ku sugan tahay xaalad deganaanshiya walla oo inakumayaan dad muslima ahaynoo dikriguna inaan waxa weeyaan aynaan ku degayn alaa bidikrillaahi tadmainu lquluma wax kaaladii baa laynoo soo guurinayaa ayaa laga yaabaa su-aal kugu soo dhacda inay noqoto islaamku wuxuu booriyey waxa la yidhaaho muraaqaba mahwal ixsaan ixsaanku waa maxay wuxuu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak heerka ugu sareeya excellence heerka ugu sareeya qofka muslimkaahi markuu ka taga mu'minnimo gaadhay ka tago ixsaan weeyaan inaad ilaahay u caabudo kaanama inaad arki karayso indhaha ku arkayso haddaanaad arki karayna isagaa ku arkay maxay ka dhigan tahay inaad tahay qof mindful ah muraaqaba inaad lahaatid damoor aad muraaqabo leedahay waa damoor ay khushuucdaadu siyaadsan tahay iimaankaaga kor u qaadan yahay aad ka dhowrsanayso waxyaabo fara badan oo muraaqabo la-aantu ay kuu geynayso marka waxaad arkaysaa inay tahay wax islaamka laftarkiisu uu encourage garaynayo ama uu dhiirigelinayo qofku inuu sameeyo neefsashadan waxyaabaha kale cibaadaadka ka mida ayaa waxay tahay tadaburka qof contemblationkiisu uu badan yahay oo markaad dibadda u baxdo aan isagu isku maqnayn oo shalay maxaa dhacay ku maqnayn oo daraad maxaa dhacay ku maqnayn oo maxaa dhici doona ku maqnayn oo maxaa habelkaguuri ku maqnayne uu yahay qof hareerihiisa waxa ka dhacaya la socda markuu geed arko caleemuhu si ay su ruuxayaan hawadaasi sidai waxaweyaan geedkaas uga cabayo ubaxaa quruxda badanee soo baxay ridaayara quruxda badanee xaragoonaysa ciiddaasi siday u qaadmayso yacnii daruurahaasi siday u soconayaan hawada ama naacawda jirkiisa taabanaysa qof mindful ah oo soo jeeda damooraad soo jeedo waa damoorad caafimaad qabto waa damoor levelka sacaadadaadii farxadaadu ay kor tahay tadabbur baa la yidhaahaa markaad wax wanaagsan aragto roobkaa curanaya aad aragto daruuraha soconaya aad aragto neecawda dhacaysa aad aragto wedarkiyo jawigu siduu qurux badanya aad aragto wax qurux badan markaad aragto adduunka iyo ibdaaca iyo fusxadda iyo ballaadnaanshiyaha iyo badnaanshiyaha adduunkan quruxdiisa weynay awoodda ilaahay kuu tilmaamtaa markaa wayna tiraahiday ku haleelisiisa subxaanaka maa khalaqta haada baatila ilaahayow xumoo dhan adaa ka nasahan waxaasoo dhan ciyaar ciyaar iyo baatil umad abuurin waa cibaada jasby maskaxdaadaad soo jeedisay mindfulood noqotay ogaalaad la timi ay ajar lagugu qoraya yaa naga diin wanaagsan sidaas la eg mar kasta oo aad soo jeedo ood mindful tahay waa mar kasta oo aad emotionskaaga adigu hogaanka u hayso een iyagu hogaanka ku haynin mar kasta oo uu yaryahay anxietigaagu ama warwarka iyo walwalka iyo warbahaarkaad ka qabto waxa soo socdaa waa mar kastood present tahay present tahay weyaan mar kasta oo aad imika joogto ood ka maran tahay wax inaad ka laalaada tegay waa mar kastoo yar tahay tabnaashyuhu ama afkaaraha negativeka kugu soo dhacaya inaad la falgashid negative thinkingkaagu u yaraanaya allahuma salli calaa maxamed bale waxaa la ogaaday oo lagu sameeyey ama layidhi practice gareeya dad kansar ku dhacay oo dhakhaatiirta kimotherapy ku qaadanaya ayaa intay kimotherapyga ama jalasaadka ay qaadanayeen waxaa lagu dhiirigeliya inay mindful breathing ay sameeyaan waxa ay soo celiyeen ama ay ka falceliyeen in xanuunkii ay dareemi jireen niyajabkii ay dareemi jireen walwalkii ay dareemi jireen nolol nacaybkii odhan jireen maxaad broyseskan ka maraysaa inay ka yaraatay baa la ogaaday subxaan allah waa wax yar oo kooban laakiin saameyntiisu ay heerkaa gaadhsiisan tahay ay heerkaa gaadhsiisan tahay haddaad tahay tusaale ahaan dadka markay cadhoodaan oo kale dadka hadalku ka kala daato amba dhidida amba qayliya ama ilmadu kasoo horeyso aad bay ku anfacaysaa inaad inaad samaysid mindful breathingkan ama inaad ogaan neefsatid sababta qof baad isku dhacdeen oo kale kahor intaanad jawaabin waad ogtahay inaad gariiraysid waad ogtahay hadda doonto ina gacantu kaa horeyso waad ogtahay inaad dididaysid waad ogtahay ina ilmadu kaasoo horeyso qofkan inaan u fahamsanaynba waxaad u ilmaynayso sare waa qof jilecsan oo aad ka adkaatay ama waad ka badisay ama waraba hadhow tolna waad siciilkaan bii doontaa bal maxaa kugu waday bal maxaad la oyeysay bal uhintan yaa kaa kaxaysta talo indhaha yaa kaa xidho waxaad ku dayi kartaa siduu nabigeenuna amray calayhi afdal salaatu waatamu tasliim markaad cadhootid inaad hadlinba meeshaad joogto inaad ka kacdid sunna waxaa ku sugan qofka markaad cadhootid nabiga calayi salaam nabigu markuu ku lahaa ninku markuu ku lahaa banjeeda ila dardaaran wuxuu ku yidhi laa taqdab laa taqdab laa taqdab ha cadhoonin ha cadhoonin ha cadhoonin damoor aanad cadhoonin waa damoor aad tahay qof dhiisan ah oo rasiin ah oo emotionskiisa isagu gacanta ku haya oo wuxuu iska cielkaambiyo aanan samaynaynin qof yacnii dheelitiran waxyaabaha dadka dheelitirnaashiyaha ka qaado waxaa ka mid a cadhada dadka qaarba markay cadhoodaan waxa afkooda kasoo baxaya idhigooda aanay ismaqlaynin sameeyo ficilay hadhow toole iska cielkaambiyaan qaata go-aanay hadhow toole cidhibta ku dhega noloshoodao dhan fa sunnaha waxaa ku sugan qofka markaad cadhootid haddaad fadhidid weynaad istaagtaa haddaad taagantahay weynaad fadhiisataa haddaad ka dhaqaaqi kartid meeshaan weynaad ka dhaqaaqdaa kolba positionka iyo qaabka aad ku sugan tahay markaa qaabka duwa weynaad samaysaa bale waa inaad haddaad doonto aad weysaysataa oo biyaha qabow ay jirkaaga taabtaan oo xaaladaad ku jirtay aad bedeshaa waxaasoo dhan waxaa lagu amrayaa inaad emotionskaaga adigu hogaanka u hayso iyagu aynu hogaanka ku haynin inaanad mudanin ciil iyo caloolyow iyo waxa weeyaan allahuma salli calaa maxamed siciilkaambi hadhow toolaad siciilkaambidid fa exercisekan ama samaynta neefsashadan ogaalku ku dheehan yahay waxaad u samayn kartaa inaad marka ugu horeysa niyeysatid waxaad ku bilaabaysaa one minute two minutes three minutes four minutes five ilaa hadhow dadka qaar tanna gaadhsiiyeen dadka qaar soddon daqiiqay gaadhsiiyeen noloshooda dhan ayay bedeshaan maalintaada qayb yar oo kamid ah maalintaada qayb yar oo kamid ah waynaad fadhiisan kartid haddaa doonto jalisaadkaa digirkaaga oo kale markaad digriyeysa digriga maaha inaad soddon kun oo jeer astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah tiraahid. no marka aad digriyeysid waa inaad soo jeedaa astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah taasaa macna samaynaysa taasaa macna samaynaysa taasaa ajarkeedu la balaaban yahay taasaa connectionka xoojinaysa innaka iyo ilaahay inoo dhexeeyo markastoo astaqfirullah idhaaho waa inaan dembi yaro meel igu dhegsan oo aan ogahay goortaan sameeyey qaabkan u sameeyey iyo iyo cidaan la sameeyey iyo xilligaan sameeyey aan ku beega astaqfirullahdaydaasoon visualize gareeya maskaxdaydiiyo maankaygu iyadoo ereyga aan afka ka idhi ilaahay raxmadiisa ku baabiinaya wixii anigu aan geystay taasaa markaa micnaheedu iyo saamiynteedu ay badanaysaa maaha inaan iska nidhaahno maskaxdeeniyo maqan sidaas laeg any xaalad baad ku jiri kartaa waxaa laga yaabaa inaad murugaysan tahay waxaa laga yaabaa in waalidkaagii xanuunsan yahay waxaa laga yaabaa in xaalad furayn kugu dhacday waxaa laga yaabaa in makaa xanuunsan yahay waxaa laga yaabaa in xaalad kale ku haysato inaad musaafir tahay inaad baqaysid inaad cabsanaysid inaad baahan tahay inaad afkaarta kugu furani waxay doonto ayay la xidhiiri kartaa laakiin maca haada waa inaad fadhiisan kartaa oo si niyad ah oo aad niyeysatay oo kaa go-an oo ogaal leh aad deganaashiyahaaga uga shaqayn kartaa sidaanu neefsadaa ayaa su-aasha u dambeysa ay noqonaysaa horta marka horeysa qolyaha meditationka ku takhasusay waxay soo jeediyaan inuu qofku fadhiisto meel degan oo distraction aanan lahayn meel degan oo aan wax qashqashayaa ayna jirin qofka maskaxdiisa iyo maankiisu waa inuu soo jeediyaa waa in dharkuu xidhan yahay ay noqdaan dhar dabacsan oo jirhkiisa aan tayt ku ahayn waa inuu jirhkiisa oo dhan isku dayaa inuu dabciyo neefta markaad qaadanaysid waxaad ka qaadanaysaa sanka markaad soo daynaysidna waxaad ka soo daynaysaa afka way wanaagsan tahay xoogaa inaad haysid maaha one minute iyo two iyo three ilbidhiqsi laba ilbidhiqsi saddex ilbidhiqsi afar shan intaad hayn kartid waa inay xeel dheeraataa dadka badankiisu markay bilaabayaan waxay isku arkaan inay si khaldan u neefsan jireen oo markaan neefta qaadanayno waa inay xaloosheenu soo kacdaa ka'anamaa buufin buuxsamey oo kale mararka qaar waxaan isku arkayna inagoo si cagsigiiya taalidigeedii u neefsana markaan idhahnaa calooshii baa dib u degayso markaan idhahnaa ay soo soo buuxsamayso waa khalad marka ogaalkaagii waxaad u soo jeedisaa hadda iyo daqiiqadan dareen diracaad xidhan tahay macawistaad xidhan tahay garanka aad sidato cumaamadda garabka kuu saaran allahuma salli calaa maxamed meeshaad fadhido cidhibtaadii lugtaadu meeshay taalo ogaalkaagii markuu soo jeesto bilow markaa inaad neefsatid sanka ka qaado si xaal dheer u neefsa markaa cabaar baad haynaysaa jirhkaagii oo dhan baad arkaysaa markaad neeftii qaadatid laabtaadii inay dabcayso waxaad dareemaysaa culays aad ka dareemaysid garbahaaga aad ka dareemaysid qoortaada aad ka dareemaysid jabhadaada wejiga qaybta hore aad ka dareemaysid madaxaaga qaybta dambe aad ka dareemaysid xataa mararka qaarne lagu ku coslaanayaan damooraad sii wadid maskaxdaadii marka qaar waxaa laga yaaba ina maadaamaad wixii aanad u baranin ay soo noqoto ay ka fikirto sideedii alla facebook for alla youtubeki tiktoki albaabka waxaasan qare laakiin waynaad soo jeedisaa waad soo jeesanaysaa haddana isweydii sidee dareentay saddexdaa neef baad qaadatay xaysha dheerleh siduu jirhkaagu dareemayaa fudayd ma dareemaysaa culays ma dareemaysaa aad dareemaysa jirka kale inuu ku cusraanayo in alaabtaada fidaysa ma dareemaysaa in afkaartii maskaxdaada kusoo qulqulaysa ay kala yar degtay ma dareemaysaa practice ee ku-halaalin bay u baahan tahay faa'iidadeeda waxaad heli kartaa keliya marka aad ku celcelisid any xaaladaad doonto ku jir any xaalkaad doonto ku jir haddii aad si degan u neefsatid oo ogaal leh oo aad niyeysatay oo ujeedkeedu yahay inuu jirhkaaga u nasto waad dareemaysaa nasashadaas wax badan bay kaa caawinaysaa waxay kaa caawinaysaa inaad kontarooshid ama adigu aada maamushid fikirkaagii fikradihii tabnaa ee kuga soo qulqulayay ee shaydaanku kugula faqayay tamartaadii kala qaybsanayd ee odayga youtube fadhiya iyo islaanta facebook joogtay iyo rida tictok kacida iyo sawirkaad halkaa ku aragtay boqol iyo kontonka xogood ee isdhaafsiisan maskaxdaada ku ridayay daalkii ay kugu abuureen ayaad kaga soo kabanaysaa neefsashada ogaal kale ee aad u neefsatay inaad maskaxdaada kala dejisid qof waxaad noqonaysaa ahaanshiyihiisu sugan yihiin imika iyo laxdada jooga qof aanay isku dhex yaacsanayn dareemihiisu qof aanan ku noolayn tagtadii qof aanan ka warwaraynin waxa weeyaan timaadada ayaad noqonaysaa markastood aragto adigoo panicking samaynaya oo naxaya xaaladaad ku jirta ay kaa naxinayso soo celi ogaalkaaga hadda imika ilbiriqsigan iyo sakankan u soo celi neefso tadabbur ogow ilaahay subxaanahu watacaala sidaa automaatic ah hawadaa kuu waraabinaya ee iyadoo dhib yari aysan kaaga u marayso ee afkaaga ay uga soo baxayso ee wada nooleeyay xubnaha jirkaaga ilaa faryarada ugu hooseysa ilaa tinta ugu sareysa inuu karayo inuu daqiiqada waxaa kaa qaldan ama aad ka warwarayso kun ku hagaajiyo faya kun iyadoo hagaagsan aad aragtid haddaad imtixaan galaysid haddii aad ilmo yarnaas ka jaraysid oo ay ugu horeyso caawa inuu aad qol kale seexisid oo maskaxdaadu ay ku sheegayso ama daaqada kusoo furantaa amu isbaktiya amu kabdhada isku rogaa amu just relax hadaad dawo qaadanaysid hadaad sariir dusheed saaran tahay oad xanuunsanaysid haddii waalidkaagu xanuunsanayo haddii deenkaugu go-an yahay haddii allahuma salli calaa maxamed any situation aad ku jirtid just isku day inaad isdejisid taa micnaheedu maaha inaad ka faralaabitid waxa la aliya wixii u baahnaa inaad tallaabooyin qaadid laakiin waxaad ogaataa naf degan ayaa go-aan qaadan karta naf degan ayaa falcelin samayn karta naf kala miiran oo boqol iyo konton xogoodoo isdhaafsiisan ayna maskaxdeeda kusoo qulqulaynin ayaa noolaan karta maalin kala miiran ka shaqee kala miirnaanshiyaha naftaada ka shaqee kala miirnaanshiyaha maskaxdaada ka shaqee kala miirnaanshiyaha dareenkaaga markastood aragto inaad stressisid fadhiiso si degan neefso isdeji xaalad kastood ku jirto waad kartaa inaad ka baxdo waad kartaa inaad wax ka qabato bilcaks dadka xataa fertilitiga dhakhaatiirta i v f-ka dadka sameynaya ilmaha isku beeraya ee waxa weeyaan lagala shaqaynayo inuu dib u shaqeeyo ama u caafimaado waxaweyaan sistamkooda taranku dhakhaatiirtu waxay kula tariyaan inay isdejiyaan inay sameeyaan mindful breathing inay sameeyaan ayaa lagula taliyaa inuu jirhkoodu dego jir degan ayaa shaqayn karaya ayaa tarmi karaya ayaa dheecaamadiisu ay dheelitirnaan heli karayaan jir degan ayaa revision samayn kara hadduu imtixaan u diyaar garoobayo jir degan ayaa tukan karaya jir degan ayaa exercise samayn karaya jir degan ayaa seexan karaya jir degan ayaa falcelin dheelitiran samayn karaya jir degan ayaa go-aan saxa qaadan karaya haddii khalal kugu jiro wax kastoo kaleo aad samaysa khalal ayaa gelaya marka ay noqono dad ogaal leh dad markay neefsadaan ogaal neefsada dad xaaladda iyo sakarkay markaa ku jiraan si degan ula tacaamula one more time saddex jeer aan neefsanno ogaal waxa weeyaan neefsasho aynu samayno ama mindful breathing waxaan idhi neefta waxaan ka qaadanaynaa sankeenna waxaan ka soo daynaynaa afkeenna u fiirso neefta sankaaga galaysa ogaalkaaga iyo ujeedkaagu imika iyo daqiiqadan iyo sakankan ha soo jeedaan wax kale yaanay ku mashquulsanaanin deganaanshiyo gudeed baan idiin rajaynayaa biidni illaah